kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka allah u naxariiste waxaa toddobaadkan magaalada muqdisho ku dhintay fanaankii caanka ahaa ee soomaaliyeed cumar cabdulle shooli kaas oo la sheegay in uu waayadan ku xanuunsanaa magaalada muqdisho qaybaha dambe ee barnaamijkaen ku qaadaa dhigi doona cumar shooli taariikhdiisa oo kooban dowladda soomaaliya ayaa dhegaystayaal toddobaadkan sheegtay inay korodhay tirada dadka u dhintay cudurka covid sagaaliyo toban oo haatan ay gaartay in ka badan lix ruux kadib markii lasoo wariyey kiisas cusub oo dadka gudaha muqdisho ku dhinta dowladda soomaaliya waxay sidoo kale sheegtay inay diiwaangeliyeen kiisas kale oo cusub oo hadda kiisasku ay kor u dhaafayeen siddeetan qof wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda federaaliga ee soomaaliya fawziya biikar nuur ayaa ugu baaqday dadka soomaaliyeed inay si saxan u qaataan talooyinka caafimaad ee ka imaanaya waxyaha caafimaadka quseeya dhinaca kale somalilan oo kamid ahayd meelaha cudurkaasi laga soo wariyey ayaa wasiirka warfaafinta somalilan salaaban yuusuf cali koor waxa uu sheegay in dowladda federaalka ee soomaaliya ay fargeli ku hayso maamulkiisa waxa uu warbaahinta u sheegay in ay arrintaasi tahay mid aan loo baahnayn dhinaca dowladda federaalka ee soomaaliya ayaan eedda somalilan weli wax wara ka soo saarin toddobaadkan magaalada muqdisho waxaa lagu xiray weriye cabdicasiis axmed gurbiye oo ka tirsan wariyaasha ugu caansan idaacadda goobjoog ee magaalada muqdisho waxaase agaasimaha idaacadda goobjoog xasan maxamed maxamuud oo v o eda u sheegay in uu malaynayo in loo xiray arrimo shaqadiisa la xiriirta gurbiye ayaa ilaayo hadda xiran dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa bandow kusoo rogtay magaalada muqdisho kaas oo bilaamaya sideedda fiidnimo islamar ahaantaasina soconaya ilaayo shanta aroornimo bandowgaani ayaa waxa ay dowladdu sheegtay inay u ogol leeyihiin sidii loo joojin lahaa faafitaanka cudurka coronavirus waxaana dadka loo sheegay in ay guryahooda ku nagaadaan wixii ka dambeeya sideedda fiidnimo taliyaha ciidamada booliiska soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay bandowgaasi xilliga uu bilaabmayo iyo goorta uu ku egyahay waxaan rabnaa inaan ummadda soomaaliyeed la wadaagno inay korortay tirada dadka uu soo ridanayo cudurka covid nneteen si looga hortago fiditaanka cudurkan khatarta ah loogana badbaadiyo ummadda soomaaliyeed dowladda federaalk soomaaliya waxay ku wargelinaysaa shacabka soomaaliyeed go'aanada soo socda abril shan iyo tobankeeda laba kun iyo labaatanka in magaalada muqdisho lagu soo rogo lagu soo rogayo bandow ka bilaabanaya sideedda fiidnimo kuna eg shanta subaxnimo
taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal dowladda imaaraadka carabta ayaa deeq dawo ahi waxa ay soo gaasisay toddobaadkan dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxaana wasiirka gargaarka dowladda federaalk soomaaliya xamza axmed uu warbaahinta u sheegay in gargaarkani uu qaybo kala gedisan ka kooban yahay ayna ugu talgaleen imaaraadka carabta in lagu gargaaro dadka cudurka coronavirus saameeyey iyo sidii looga hortagi lahaa waxaan mahad gaar u jeedinaynaa dowladda iyo shacabka imaaradda uu madaxka shekhaliifa bin zaayid alaabta aynu soo gaarsiiyeen waa saddex iyo labaatan tan ah oo loogu talagalay in lagu cudurka coronaviruska waana u mahadcelinaynaa insha allahu taala wax weyn ayay u taraysaa sababta baahida badan ayaa jiro meeshaan keliya ma hataa gobollada kale inaan ku dadaal inaan wada gaar kaasi waxaa waa wasiirka gargaarka dowladda federaalk ee soomaaliya xamza axmed oo toddobaadkan warbaahinta la hadlay soomaaliga ugu horreeyey ayaa la sheegay inuu toddobaadkan ku dhintay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota kaas oo u dhintay cudurka coronavirus hore waxaa sidoo kale u dhintay qof kale oo soomaaliya oo ku dhaqan magaalada washington ee gobolka seattle iyadoo qofka magaalada minneapolis ku dhintay lagu sheegay in uu magaciisa ahaa xaaji saalax cabdalla oo siddeetan lix jir ahaa waxa uu ka mid noqday tiro dad ah oo cudurka coronavirus gudaha waddanka maraykanka ugu dhintay qaybaha hore barnaamijka sidaad ku maqlayseen toddobaadkan waxaa muqdisho ku geeriyooday fanaanka cumar cabdulle shooli oo magaalada muqdisho ku xanuunsanaa fanaanka cabdibaadil ibraahim oo ka mid ah fanaaniintii hublada waaberi islamar ahaantaasina muddo la soo shaqeeyay cumar shoole ayaa hadda waxa uu cabdibaadil ku nool yahay dalka jarmalka waxaana uu faahfaahin iga siiyey inta uu ka yaqiin cumar cabdulle shoole innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun geeridu waa xaq waxaan halkan uga taasiyeynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan familkii uu ka geeriyooday allah u naxariistee cumar shoole oo ahaa fannaan waddani ah oo qaali ah waa berin hormuud u ahaa markaan anigu cabdibaadil ahaan ka hadlayo anigu taariikhdiisa aada uma aqaanin laakiin waxaan ahaa sideetimayadii dadkii la kulmay marka annagoo gruub ah ayuu marmar annagoo tiyaatarka iska dhex fadhinno yaa jamaalow annagoo tiyaatarka iska dhex fadhinno ayuu marmar intuu lasoo dul istaagudhihi jir maxaa la fadhidaan maashaqaystaan ninkaas waxyaabahan ku xasuustay ka mid tahay oo wuxuu ahaa hala shaqaysto shaqadu ma aha hal keliya inaad tiyaatarka u dhex fadhidaan maaha sidiina kalena u shaqaysta waryada uu dhihi jiray marka dhallinyarada cusub ee markaas deetumeyadiina aada u gacan qabtay kulli haddaanan been la sheegayn marka wuxuu dhihi jiray shaqa adin yeelayaa barnaamijyada gogoosyada barnaamij goosgoos la yidhaahdo oo dee maaweelo iska ah oo heesi iyo sheeko isku dhex jiro ayuu abaabuli jiray markaasuu dhihi jiray ninkeen gobolada kasoo dhiganay marka markii dambe isagaaba hurmud noo ahaaba markii xoogaa jeebka uu adigu yar liito wuxuu dhihi jiray haye ma shaqaysanaysaan ha inakeyn haddaba idaacadduna geynayaa ii dheh yar walle ninkaasi waxyaabaha aan ku xasuusto nin wuxuu ahaa sheekadiisu u badan tahay hala shaqaysto xitaa wuxuu ahaa ninka xaji qamsiin oo jabuuti malaha ma aqaan meelahaasu adigu hadiyad ahaan kaga soo helay jabuutina waxay ahayd dadka dadka aada u gacan qabata fanaaniinta iyo qof walbaba qofkii dhibaataysan ilaa iyo hadda waa kaga mahad celinaynaa marka xaaji qamsiin uu la yimid xaaji qamsiintana gooni ugu shaqaysan jiray beeraaleyna wuu ahaa marmar dhinacyadaas isagoo baabuur galley ah wata yuu iman jiray marka waxyaabahaasaan ku xasuustaa alla yaa raxma ilaahay kitaabkiisa midigta ilaahay ha ka saaro janatulfirdows ilahay ugu baryayaa imaan iyo eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyoodayna waxaan leeyahay samiri iimaan cumar sholi markaa maxaa loogu bixiyey naanaystiisu waxay ahayd madaalaha hoblada waa beri noo sheegi karaysaa sababta magacaasi loogu bixiyey madaalaha wax loogu bixiyay waxay ahayd sidaan anigu fikirkeyga qabo riwaayadihii waxaa xasuustaa qabrigii jacaylka xuud baa laqa jacaylka musalsalka ahaa xuud baa laqa jacaylka jacaylka uu dhintay qabrigii jacaylka waa la aasay xuskii jacaylka haddana waa la xusayaa marka riwaayad cajiibay ahayd oo musalsal ah oo taariikhdeedii ilaa hadda iyadoo duuban annaga wax duubanba maba haynaba intaan lasoo gelin ayuu dadka maaweelin jiray anigu waan ka heli jiray markaa waa daawan jiray gitaarkasuu u tumay isu isyeelayo heesaha uu qaadayo saas darteed ayaa madaalo loogu bixiyey dadka aad bay uga heli jireen marka allah u naxariisto maantana waxaa weeye wuxuu aaday hooygiisii saxda ahaa ilaahay ha u naxariisto janatulfirdows ayaan ilaahay uga baryaynaa bal nihow toobadan ilaahw toobaan leenahay toobada qur-aanka iyo akhriska iyo ducada iyo hala badsado insha allah ilaahay jannada ha ka waraabiyo aamiin cabdi baadil aad baad mahadsan tahay guud ahaana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas aynu kusoo gebagabaynaynaa dhegeystayaal tani kulan dambe nabadgelyo